waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana oraahdii uu bixiidku ku tiraabay dabadeedna soomaalidu ay maahmaahda ka dhigatay dhegaystayaal gumaysigii reer yurub intii aanu geeska afrika soo gaarin ee aan hubka qarxa ina soo gelin abaarihii soo noqnoqonayay boqolkii sano ee aynu soo dhaafnay intii aanay kala dhantaalin ugaarta jaadadkeeda waaweyn ee soomaaliya muuska ka ahayd waxaa ka mid ahaa biciidka faa'iidooyin dhowra oo uu bulshada u lahaa dartood ayaa loo ugaarsan jiray mar hilibkiisa faraha badan awgiis ayay u ugaarsan jireen kaasoo kumbis iyo oodkacba ay ka dhigan jireen mar kale saantiisa darteed ayay u dilan jireen si farshaxanima ku dhan tahay intay u farsameeyaan ayay ka samaysan jireen xarga ad adag oo aqallada ay ku dhistaan iyo kuwa dhaan iyo geediba ay rarka awrta u adeegsan jireen isla saantaas ayay haddana waxay ka samaysan jireen qoofallada fardaha lagu qoob xiro oo inay ka fakadaan ama ka fogaadaan uu ninkalihi kaga gaashaaman jiray sidoo kale geesihiisa dheerdheer ee toostoosanna dhowr hawlood ayay ku fushan jireen xilliyada colaaduhu aloosan yihiin ayay ka dhigan jireen buun dhiilada la isku ogeysiiyo la isugu qayshado laguna ciidan urursado mar kale dumarka soomaalida ayaa ku qoran jiray godadka udbaha la geliyo marka inta meel la dego ay aqalada dhisanayaan mar saddexaadna daabka amleyda ayay ka samaysan jireen sida ugaarta arabkeedu yahay aalaaba raxanraxan ayuu biciidku isu raacaa una daaqaa wuxuu ka mid yahay ugaarta ay soomaalidu xoogga dheeraadka ah ku tilmaanto gaar ahaan saryanka oo ah magaca kiisa labi uu gooni u leeyahay isagaas ayaa lagu sheegaa in cawska iyo biyahaba uu aad u jeclaan jiray ha yeeshee markuu isla heli waayey wuu midkood iska iimaansaday kii kalena markuu heli kara oo qura u hanqaltaagay waxaa haddaba jirta hees ka mida kuwii ay lo-da ugu heesi jireen taasoo wax inooga sheegaysa dhaqanka biciidka inaha ay soomaalidu ka baratay wax ka mid ah xooloraacatada soomaalidu siday u warhayso jiilaalka markay tahay waxaa badanaa kala fogaada ceesha oo ah markuu kalkoodu soo galo halka xoolaha loo arooriyo iyo carshinta oo ah dhulka ay u foofaan ee uu daaqu ugu yaal taasina meesiyada oo idin inkastoo aanay u wanaagsanayn haddana waxay ugu sii daran tahay lo-da oo ka tirsan xoolaha la dhaqdo qaybtooda nugulka loo yaqaan sida geela muddo dheer biyaha kama maarmi karto wax qumadna cawska kama ooli karto oo hadday weydo codkeeda iyo candhadeedaba waa laga gartaa xilli haddaba jiiraar dheer lagu jiro ayay lo-dii aad uga durugtay ceelashii laga waraabin jiray lo-leydiin ahayd ayaa ula kacday ruuman uu roobkii gugu ku dambeeyey oo tigaad wacani ay weli ku tiil maalintii dambe ayaa nin lo-leydaas ka mid ahay wuxuu melexsaday sac uu lahaayo cawskii jiiraalka ka dhergay ha yeeshee oon daraaddiis geedaha sanka la raacaya hooska geedahana midba mid uga gudbaaya wuxuu ahaa saddex qad isaga iyo lo-dii uu ku jiray caawa fiidkii la aroorin doono habeenbarkii meelhebla lagu guulin doono berri barqadiina ceelka laga subi doono barbaarkii lahaa ayaa sacii u fiirsaday markaas bay la noqotay in neefku jeclaan lahaa daaqa iyo ceelku inay isugu dhow yihiinoo gelinka hore uu cawska caloosha ka buuxsado gelinka dambana uu biyaha ka durduurto waase tii la yidhi adduunma dhammi buu dhashaye goormaha wixii la jeclaadaba la wada heli jiray waa waana si kastaba ha ahaatee lo jirkii dambaabi jiray ayaa wuxuu doonay inuu saca u caqli celiyo suu wuxuu u tegiyey hees gaabanoo uu ku xusuusinayo biciidka oo tabtiisa oo kale u jeclaan jiray in daaqa iyo biyuhu ay isu saaran yihiin wuxuu cadus jacayl ka qabo meel aaf ah oo aan cidoodka kale la wadaagin ayuu hadya jeer u daaq doontaa biyuhu kolkay ka fogaadaanna dhalanteed walba kuma qamaamee wuu iska dulqaataa tan iyo inta roob ka da'ayo oo ballida waran uu agihiisa ku arkayo dabadeed lo' jirkii oo malaha rabi lahaa lo'duna inay biciidka ku dayato oo biyo jacaylka ay iska dayso ayaa saci wuxuu ugu heesay bur dareemo ah oo balli agtiya baadi doonyo biciidkuba waa guud ahaan biciidku abaaraha wuu ka doogaa wuxuu ku jiraa duurjoogta kuwa ugu adkaysiga badan sidaa darteedna abaartii uu wax ku noqdo ama uu ku baktiyaa waa tu aad u qoob culusoo dad iyo duunyaba in lagu dhammaadaa ay xagga eebbe ka qoran tahay bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii ayaa ismaaciil mire wuxuu tiriyey gabay aad u caanbaxay oo guuguule ay soomaalidu u taqaan kaasoo uu si wacan ugu tilmaamay abaar aad u kululaydoo duurjoog iyo dabjoogba xoolihii oo idili ay aad ugu naafteen qayb gabaygaa ka mid ah oo saryankii xoogga badnaa ee goonidaaqa ahaa oo xaalkiisa kaga dayrinayo ayuu ku yidhi gumburigii barbaa joogsaday iyo goraya cawshiiye saryankii garbaha weyn lahaa goob ka kici waaye wuxuu goonidaaqii habsaday gubadadii hawde soomaalidii hore siday qabtay waxaa jirta sabab aan ahayn jacaylka cawska oo saryanku uu la fogaado meel raxantiisa ka baxsanna uu ugu daaq tago waxay ku tilmaami jireen inuu yahay wax dhiifoono xabadda baydariga iska ilaalin og taasina waxay sababtay inay goonidaq ku naanaysaan iyada oo fulaynimo loo qarinayo si ay haddaba u muujiso tilmaanta fulaynimo ee biciidka lagu sheego waxay soomaalidii hore ku sheekayn jireen in beri su-aal la weydiiyey laguna yidhi biciidow cidi kaama xoog badna oo cidi dhinacaaga dhulka ma dhigi karto waxaa kuu wehliya oo eebbaweyna kugu galladay geesahan dherarkooda la yaabay ee wax walba aad ku aaci kartee maxaa kuugu wacanoo bidhaantii kuu muuqataba aad uga carartaa markaas buu sida la yidhi wuxuu ku jawaabay inta dhogortaadu dhan tahay yaa la dhowrsadaa oo galaabkii noqotay mahmaah wax lagu tusaaleeyo laguna waaniyo kolba ruuxii loo filo inuu yahay jal iska xoor aan badbaadada naftiisu u muuqan farahana kula jira falal uu berri ka maalin eedi karo dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamida hadduu eebaydmo